assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu arday sidaynu ku ballansanayn muxaadaradii baa inoo bilaabmi doonta insha allahu tacaala waxaana inoo akriyi doonaa walaalkeen cabdilaahi sheekh berberaawi marka waxaa laydinka codsanaya inaad nidaamka ilaalisaan si fiican oo wanaag uu ku jiro iyo xishmadna in muxaadarada wada dhegeysano insha allahu tacaala
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad leh isugu keen keenay allah subxaana wa tacaala inagu kulmiyey fadhigan aynu rajaynayno inuu ka mid noqdo min riyaad iljanna oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa yihi isagoo la hadlaya ummaddiisa idaa marartum biriyaadi iljanna fartacuuha markaad soo martaan beeraha jannada ha dhaafina beeraha jannada midhaha ku yaalla wax ka goosta fadhiyada ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusayo cilmiga la isugu sheegayo iyo khayrkii wanaagga wanaagga la ysku farayo xumaantana la yskaga reebayaa waxa ay ka mid yihiin beeraha jannada qofka muslimkaahina waxa uu ka goosanayaa midho qiimo badan noocyadooduna ay fara badan yihiin cilmiguu ka kororsanayaa qofka muuminka ah waxa uu ka kororsanayaa iimaan oo dadka muuminiinta sifaadkooda waxaa ka mid ah marka ay maqlaan ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa dhagahooda uu ku soo dhaco ee qalbigooda ay u furaan markay maqlaan axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa qofka muuminka ay u kordhinaysaa iimaan hada min sifaati lmuuminiin faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana dadka muuminiinta ay aayaadkii markii ay maqleen iimaan bay ka kororsadeen munaafiqiinta ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay aayaadka qur-aanka marka ay maqlaan ee lagu waaniyo inaanay iimaan ka kororsanahayn iyo alla ka cabsi bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay maadaama aanay quluubtooda u furahayn oo aanay rumaynahayn maadaama aanay raacahayn aanay u hoggaansamahayn inay ka kororsanayaan fogaansho ilaahay subxaana wa tacaala ay kasii fogaadaan dadka muuminiintana iimaankoodu waa darajaad kala sarreeyo iimaanku waana ziyaada waana nuqsaamaa qof walba inta iimaankiisa awooddiisu ay leeg tahay ayaa waanada iyo maqalka uu maqlaya ilaahay aayaadkiisa subxaana wa tacaala iimaanka ay u kordhinaysaana ay leekaanaysaa haddii qofka iimaankiisu uu daciif yahay waxaa laga yaabaa aayaadka qur-aanka ee lagu dul akriyayaa inaanay wax fara badan aanay ka bedelin qalbigiisana aanay dhaqaajin qofka muuminka ahi marka uu yimaado fadhiyada ilaahay lagu xusayo laysku waaninayo ajar buu ka kororsanaya oo intaa uu fadhiyo haddii niyadiisu ay tahay niyo wanaagsan oo ilaahay daraadiya ajar baa u socdo ilaahay subxaana wa tacaala u qoraya darajaad baa kor loogu qaadaya dembiyana waa lagaga dhaafaya waa fadhi ay malaa'igtu ka soo qeyb gelayso oo ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisu ay ku soo degayso oo ay daboolayso oo xasilooni ilaahay subxaana wa tacaala uu dul dhigayo dadka fadhiya ee khayrkii wanaagga lagu hayo dhegaysanaya bal khayrka ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ka siiyo fadhiga noocaasiya wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in xataa kuwo kale uu gudbaayo oo qof aan isagu ujeeddada u yimiba ta aanay ahayn ayaa rasuulkeenu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay malaa'igta uu ku yidhaahdo ama uu u sheegay inuu dembi dhaafay dadka fadhiga ka soo qayb galay waxay malaa'igtu odhanayaan ilaaha waxaa ku jira hebel oo isagu ujeeddadii ay u yimaadeen aanu iman ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu odhanayaa hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum iyagu waa dad qofka la fadhiistaa aanu ku khasaarin xataa kala fadhiista ayaa khayrkooda iyo barakadooda ay wax ka gaadhayaanoo sababtooda ilaahay subxaana wa tacaala isagana ugu dembi dhaafaya walaalayaal dadka muslimiinta ah waxaa ka mid a sifaadka ummadaha kale ee aan diinta islaamka ee xaqa aan haysan ay kaga duwan yihiin dadka muslimiinta ay kama shaqeeyaan inta jidhkooda muuqato oo qura calooshooda afka waxay geliyaan oo qura kama shaqeeyaan oo kama fikiraan waxay goglan lahaayeen iyo waxay gashan lahaayeen iyo meeshay geli lahaayeen intaasoo qura dadka muslimiinta ay kama fikiraan bal qofka muslimka aragtidiisu waa inay intaa ka dheeraato oo qofka muslimkaa uu ka fikiro meesha haddii uu hagaajiyo intiisa kalena ay hagaagayso haddii uu dayaco ay ka ka qalloocato ay ka kharibantana inta kale ay qalloocanayso o kharibayso meeshaasi waa qalbiga qofka muuminka ay afkiisa iyo oogadiisa iyo calooshiisa oo qura uma fikiro halka u muhiimsan oo u fikiro wixii uu ku quudin lahaa iyo siduu cudurrada uga ilaalin lahaa iyo haddii ay bukooto siduu u dabiibi lahaa halkuu aadka uga fikiraa waa qalbiga waaya rasuulkeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kullu wa idaa fasadat fasada aljasadu kullu qofka bani aadamkaa jidhkiisa waxaa ka mida waslad haddii ay hagaagto jidhkiisoo dhami wada hagaagayo haddii ay xumaatana jidhkiisoo dhami wada xumaanayo wada kharibayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wasladaasi waa qalbiga weyi walihaadaa qofka muslimka ay dadaalkiisa iyo xooggiisa wuxuu isugu geeyaa siduu qalbigu u hagaagi lahaa qalbigu waa boqorka u taliyo xubnaha hadduu qalbigu ku hagaago oo ilaahay uu ku xidhmo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu hogaansamo ka amar qaato xubnahaaguna way hagaagayaan qalbigu waxa uu ka dhigan yahay weelka shayga shayga dareerahaya ama shay kaleba uu ku jiro xubnaha qofka bani aadamkaayna waxa ay ka dhigan yihiin weelka weelka waxaa ku jira lasoo daro haddaad foosto intaad koob qaadato aada soo darto koobkaas muxuu soo qaadaya waxaa foostada ku jira usoo maaha sidaasoo kale weyaa qofka bani aadamka qalbigiisu waa foostadaasu ka dhigan yahay weelkan la darayaana xubnihii kale ayuu ka dhigan yahay xubnaha kale waa kalmakaarif waa koombada ama koobkaa la darsanayo markaa qofka carabkiisa iyo xubnihiisa kale mar walba waxaa ka muuqda waxaa qalbigiisa ku jira w haddii qalbigiisu iimaan iyo toosnaan iyo alla kacabsi iyo xishood ilaahay uu ka xishoonayo uu ku camirayay uu ku sifaysanyay taasunbaa qofka carabkiisana ka muuqata qof ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa afka ku haya oo wanaagga faraya oo xumaan oo dhan afkiisa ka dhowraya ayaa qofkaasi uu noqonaya xubnaha qofka bani aadamka hadday gacmo noqoto hadday luga noqoto marba sida qalbigu uu yahay bay noqonayaan wa kullu inaain biladii fiihi yandaxu weer walibana wuxuu dhididaa waxa ku jira qalbi kastana qofka uu ku jiro nooca qalbigaasi uu yahay ayaa xaaladiisu ay noqotaa idan waajibku wuxuu yahay in halkaa hagaajinteeda aynu ku dadaalno alqalb ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu u qaybiyey quluubta bani aadamka saddex qalbi meyda oo dhintay qalbi bukaan ah waa noolya laakiin waa xanuunsanaya iyo qalbi caafimaad qaba oo xooga qalbiga dhintay waa qalbiga kaafirka qalbigiisu waa meyit gaalnimada ayaa dishay wanaagna garan maayo xumaanna garan maayo bal xumaanta wanaag ula muuqata iyada ayaa la macaan iyada ayaa la qurux badan qalbiga bukaa waa qalbiga qofka iimaankiisu uu daciifka yahay ee macaasida samaynaya qofku inuu macsiyada jeclaado wixii ilaahay u diiday inuu jeclaado in wixii ilaahay uu faray ee uu ku waajibiye uu ku adkaado waxaa sabab u ah xanuun qalbigiisa ku jira oo waxaynu naqaanaa qofka bani aadamka ahi marka uu xanuunsado howlo fara badan oo uu qaban jiray ayaanu qaban karahayn sidaasoo kale weeye qalbigu hadduu bukoodo xubnaha isagu amraa howlay qaban jireen ayaanay qabanayn waayo amarkii wanaagsanaa hore uu u gudbin jiray baanu u gudbinahayn waxaynu ogsoonay qofku hadduu xanuunsado waxaa dhacda inuu taaho waxaan hore looga baranay ay ka soo baxaan waxaa dhacda inuu sameeyo xarakaad iyo dhaqaaqiyo qofkaasi isagoon is ogeynba sidaasoo kale qofka haddii qalbigu uu ka bukoodo oo qalbigiisu uu xanuunsado waxaa qofka bani aadamka ka soo fulaya oo ka soo baxaya xumaano iyo waxyaabo khariban oo hore waxa weeyaan aan loogu arki jirin qalbiga waxaa bukaysiiyaa iimaanku inuu daciifo sabab u noqdaa waa ilaahay qofku inuu jaahil ka noqdo waayo iimaanku cilmiguu ku ziyaadaa macrifat ullah ilaahay inaad barato subxaana watacaala si dhaba ilaahay amarkiisa inaad barato wuxuu ku faray wuxuu kuu diiday inaad barato haddii qofka markaa jahli uu saytareeyo oo uu hareereeyo waxaa dhacaysa qalbigiisa inuu bukoodo ja inuu noqdo mariidu biljahl qalbiga waxaa bukaysiiya macaasida mid lagu hadlo mid la eego mid xaggeeda loo socdo mid la taabto mid xagga qalbiga laga sameeyo sida xasadka iyo waxyaabaha lamida xanuun bay ku ridaan qalbiga qalbiga saddexaad waa qalbiga caafimaadka qaba wa qalbu lmuumin altaa'ib almunqaad lilahi rabbi alcaalamiin waa qalbiga qofka muuminkaa ee ilaahay adeeca ee ilaahay u hogaansan subxaana wa tacaala hayin ilaahay u ah waxaa daba isweydiin leh waa waajib qalbigeena inuu ka dhigno qalbi nool oo caafimaad qaba maxaa qalbigeena nooleyn kara inuu noolaado inuu noqdo mid caafimaad qaba maxaa sabab u noqonaya ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed buu usoo dhiibay waxa quluubta ay ku noolaato qofka nebi maxamed rumeeya ee sidaa ay tahay u raaca ayuu noqonayaa qalbigiisu qalbi nool oo qalbigiisu uu noqonayaa qalbi caafimaad qaba oo xooga kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina waxyiga ruux baa lagu tilmaamay waa ruux waa nafta qalbiga haddii qofka qalbigiisa laga waayo waxyigii iyo fariintii ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu usoo dhiibay hadday cilmi tahay iyo hadday camal tahayba noloshiibaa ka maqan haddii waxyigii ilaahay nebi maxamed usoo dhiibay qofka qalbigiisu uu ku camilan yahay cilmi ahaan iyo camal ahaanba qofka qalbigiisu noloshii dhabtahayd ayuu haystaa sidaynu qulubteenna u hagaajinnaa waxaynu qulubteenna ku hagaajinaynaa waynu ku noolaynaynaa oo aynu ku dawaynaynaa bilwaxyi waxa ay tahay quluub qalbigaaga inaad ku dawayso inaad qalbigaaga ku camirto maxabada ilaahay adigu gooni isu taago isxisaabi oo isweydiin war horta ilaahay ma jeceshahay hadday naftaadu ku tidhaahdo haa daliilka weydii qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin maxaa u daliila inaad ilaahay jeceshahay way maxabada ilahay wax afka laga sheegto qura maaha waa inay naftu daliil u keentay inay ilaahay jeceshahay daliilkaasoo ah inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka amar qaadato oo ilaahay subxaana wa tacaala sida uu ugu taliyo ay yeesho oo marnaba aanay khilaafin waxaad qalbigaa ku hagaajin kartaa bitacdiim illaah ilaahay inaad weynayso subxaana wa tacaala ood ilaahay ku weynayso bitacdiimi maa cadama waxa ilaahay u weyneeye inaad weynayso oo sida uu yahay aada u ilaaliso aada cibaadaadka weynayso ay kula weynaadaan oo dayicistooda iyo ka tegistoodu ay noqoto buur kugu soo dumaysa mid kaala weyn in macaasida iyo waxa ilaahay u mamnuucay samayntoodu aada iyo aada ay kuula qadhaadhaato ay kuula cuslaato ay kuula daraato siday ahaayeen saxaabada rasuulku وكيل أنس بن مالك رضي الله عنه أيها الناس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها من الموبقات على عهد رسول الله طبعا واحد سمين سان عمل الله عادي هذا إذنك إذن لفظت وتنك تماها إذنك لفظت أنقنا وحا أنا كنت رنجرني وقت رسولك عليه الصلاة والسلام inay ka mid tahay waxyaaba waxalaaga qofka muuminka ahi marka xataa hadduu dambaabo inay buuri kusoo dumaysoo kale ayay xaaladiisu noqonaysaa walihaadaba towbada iyo allah inuu usoo noqdo u dadejinaya qofka munaafiqa ama daciifu liimaanka ah marka uu ilaahay subxaana wa tacaala caasiyo amarkiisa khilaafo ee wixii ilaahay u weyneeyo uu yareeyo duqsi sidaa uu isaga duuliyo gacantiisa sidaa uu ku yidhi ugama duwana marba sida ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo amarkiisa iyo sharcigiisa iyo axkaamtiisu agtaada ay ka tahay iyo qadarka agtaada ay ka leedahay ayuunbaa qadarkan ilaahay agtiisa aada ku leedahayna uu leekaanaya haddaad ilaahay jeclaato ilaahay waa ku jeclaanaya khalqigana waa ku jeclaysiinaya haddaad ilaahay subxaana wa tacaala weynayso weynayn iyo sharaf buu ilaahay subxaana wa tacaala kuu yeelaya lianna allaha subxaana wa tacaala huwa alkhaafidu araafic waa ka waxna hoos u dhiga waxna kor u qaada ciddii ilaahay subxaana wa tacaala uu sharfo cid dullayn kartaa ma jirto cidda ilaahay uu duleeyana cid sharaf u yeeli kartaa ma jirto waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay duleeye cid sharfi karta oo qiimo u yeeli kartaa ma jirto waxaa qalbigeena aynu ku hagaajin karnaa walaalayaal bilistiqaama inaynu toosnaano ilaahay subxaana wa tacaala rasuul buu inoo soo diray sharci iyo diin danteennu ay ku jirto adduun iyo aakhiraba ayuu ilaahay usoo dhiibay wuxuu ilaahay usoo dhiibay manhaja xayaa dastuur lagu noolaan karo nolosha hagaya oo meel fiican mooyaane meel kale aan ku marinahayn sida ilaahay uhi waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili ilahay wuxuu leey waddadaydi waa taa waa alislaam waa waxyiga waa kitaabka ilaahay waa xadiidka rasuulka waa cibaadada la sameeyo waa wuxuu ilaahay kaa dii kuu diidood ka dheeraato waa inaad u noolaato sida ilaahay kaa doonayo raaca buuhi ilaahay subxana wa tacaala iska ilaaliya waddooyinka qalloocan ee shaydaanku idiin qurxinayo uu idinka baaqayo si uu idin lugooyo isaga ayaa lugo-ay oo ilaahay uu ku xukumay subxaana wa tacaala naar bani aadamkan inuu lugooya amu doonaya marka qalbigeenu wuxuu ku hagaagi karaa bilistiqaama inaynu toosnaano sida ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulka amray fastaqim kamaa umirta nebi maxamed baa ilaahay sidaa ku yidhi waman taaba macaka sida laguu amray u toosnow soo ilaahay addoon uma tid ilahay meed ka maalantaa jawaabtu waa maya qof ilaahay subxaana wa tacaala ilbiriqsi ama in ka yarba ka maarma ma jiro laa axada yastagni can illaahi subxaana wa tacaala ilaahay dhulkiisii baad ku dul socotaa samadiisii baad harsanaysaa risqigiisii baad cunaysaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ku karaameeye oo kaa dhigay bani aadam oo xayawaanaadka ilaahay baa subxaana wa tacaala darajo waxa weeyaan kaa sarraysiiyey ilaahay subxaana wa tacaala qof ka maarmaa ma jiro sida ilaahay markaa uu kuu amray u toosnow fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka sida ilaahay uu kaa doonayo u noolow wuxuu ku faray sidiisa ula kaalay wuxuu kuu diidana sidiisa uga tag taasaad nolosha wanaagsan ee yowma alqiyaama aad ku qalbi qabowsan karto eed ku indhadoogsan karto ee aad ku nasan karto dhibka adduunya aad kaga nasan karto taas ayuunbaad ku helaysaa fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka waxyaabaha qalbiga hagaajiya waxaa ka mid a oo ay tahay inaynu ku dadaalo dhammaanteenba waxa weeyaan dikru lmowt inaynu xusuusnaano geerida waa inaad ku xisaabtanto adduunyada goor ay noqotoba maalin aad ka guuri doonto aad ka tegi doonto waa guri lagu sii habeen dhaxa adduunyadu maaha meel si rasmiya loo degan yahay waanaad aragtaa had iyo habeen dad baa adduunyadan ka socdoo geedi ka ah subaxiina qaar baa la kallaynaya xagga xabaala loo kallaynaya galabtiina qaar baa la caraaminaya xataa habeenkii haddaad xabaalaha tagto dad baa xabaashoodii la qodaya amaba se la aasaya inta leer iyo iftiin loo shitay bani aadam adoo kalaabay haayeen waa inaad ku cibro qaadato qofku hadduu noqdo mid mar walba xusuusan geerida xaaladiisa waxbay ka bedeshaa iimaankiisaa ziyaada alla ka cabsigiisa ayaa kordhaya xishoodku ilaahay ka xishoonaya subxaana wa tacaala baa dhamaystirmaya wuxuu ilaahay amray dayici maayo waayo waaba sahaydii uu u qaadan lahaa safarkaa dheer ka horeeya wuxuu ilaahay u diiday u dhowaan maayo waayo wuxuu og yahay marka uu dhinto adduunyada ka tago in la xisaabin doono xisaab iyo su-aal ayaa ka dambaysa wixii uu sameeyeyna lagu abaalmarin doono faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara walihaadaa waa dawo inaad geerida xusuusnaatay ilowga geerida qofku uu ilaabaana waxa uu ka mid yahay min ashaqaawa guuldarrada iyo khasaaraha qofka ku dhaca maalmaha kooban ee adduunyadan uu joogo ayaa arrintaasi ay ka mid tahay walihaada baa rasuulkeenna wanaagga inala jecel in layna cadaabana aan doonahayno ummadiisoo dhami inay janno hesho cadaab ay ka badbaado ku dadaalayay ayaa wuxuu ihi akiruu min dikri hadihi ladaat farabadiya ka macmacaanka jara xusuusnaantiisa farabadiya waa almowt haddaad geerida xusuusan tahay dhalaalka adduunyada iyo dhadhankeeda macaani ku dagi maayo waxaa shicaarkaaga iyo halkudhagaagu noqonayaa yaa dunyaa gurii bigayrii adduunyay cidaan aniga ahayn dag aniga ima degi kartid waayo xaqiiqadeedii baad haysaa inay dhammaanayso in laga dhaqaaqayo o laga tegaayo markaa kuma degi karto waxaad ka mid noqonaysaa min abnaa'i alaakhira dadka iyagoo adduunyada jooga haddana aakhire mar walba hortooda ay taallo ee aakhire ka fikiraya hamigooduu yahay hamulaakhira dadka maanta badankooda hamigooda waa hamu dunyaa maxaad dhaqataa maxaad dhisataa maxaad cuntaa maxaad gashataa waa hamu dunyaa laakiin hamu laakhira ilaahay marka lagu horgeeyo maxaad ku jawaabi doontaa maxaad sahay la tegi doontaa waxa weeyaan amaam allahi subxaana wa tacala ilahay hortiisa qabrigaaga maxaa sabab noqon doona in lagu ballaariyo ama lagu nuuriyo inaad fitnada qabriga iyo cadaabul qabriga aad ka badbaaddo maxaa sabab u ah su-aalaha noocaasee hamiga aakhire ka turjumaya dadka maanta inta isweydiisaa aada iyo aada bay u yar tahay laakiin qofku hadduu geerida xusuusaya hamigiisu wuxuu noqonayaa hamu laakhira walihaada baa cali bin abi aalib wuxu uhi radia allahu canhu ina addunyaa adbarat murtaxila wa ina alaakhira aqbalat adduunyada way jeesatay iyadoo guurtay ama adaa ka tegaya ama iyadaa kaa tegaysa adig iyo adduunyo isku waari maysaa aakhirana xaggaaga ayay usoo socotaa waagii barya iyo gabalkii dhacaba adduunyada waad kasii durugtay xagga aakhiro iyo qabriga ayaad u durugtay ogow naftaadana xusuusiya u sheeg walikullin minhumaa banuun adduunyana dad bay leedahay iyadun ka fakiro iyadun ka shaqeeya aakhirana dad bay leedahay hamigooda u weyn uu yahay inay aakhiro ka fikiraan iyo waxa ilaahay la hortegayaan fakunuu min abnaa'i alaakhira walaa takunuu min abnaa'i dunya dadka aakhira noqdoo dadka adduunyaha noqonina maaha macnaheedu qofku inuu isdilo oo adduunyadii hore uga tago maaha macnaheedu kasbigii iyo macaashku wixii lagu dhowlaanaya adduunyada intuu joogo inuu ka tago laakiin waa hamigiisu inuu noqdo akbaru hami waa inuu noqdo hamulaakhira rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka yaa u caqli badan in dheer garadka cidda la idhaahdo waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wa akharuhum dikra lilmowt waisticdaada lahu dadka ka ugu xusuusnaan badan geerida iyo dhimashada dadka ka ugu diyaargarow badan ee waad dhimanaysaa ee maxaad dhigat waxa xaqiiqatan la dhigtay waa waxa la yska hormariyay xagga aakhiro waxa weeyaan la dhigto waana waxaan marnaba aan lumahayn wamaa tuqadimu lianfusi- lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah sida ilaahay subxaana watacaala uu yidhi marka dadkaasi ayaa dadka kuwa u caqli badan waayo limaada leannu xaqiiqadii iyo dhabtii bay ka fikireen dhaqashadii iyo dhigashadii runta ahayd ayay ka shaqaynayaan lihaada dadka kuwa u caqli badan ay noqdeen walaalayaal aynu ku cibro qaadanno in adduunyadan dadkii soo maray naga horreeyey aabbayaal qaarkood awowayaal ayeeyooyin kuwa kasii horreeyey adduunyada inay ka tegeen sidaasoo kale inaguna inuuga tegi doonaa inu ku xisaabtano hadday cidi adduunyada ku waaraysa ku baaqi noqonayso waxaa ku waari lahaa oo ku baaqi noqon lahaa nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam laakiin isagoo nool baaba ogeysiiska si gaaraba loo siiyey innaka mayitun wa inahu mayituun waad dhimanaysaa nebi maxamedow iyaguna way dhimanayaan ilaahay hortiisa ayaanad isugu imanaysaa halkaasaa laydinku garqaadaya fariin baa u timi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xagga ilaahay bay ka timi jibriil baa sida waxaa fariinta nuxurkeedu uu yahay yaa muxamed cish maa shi'ta fa inaka mayit muxamedoo intaad doonaysa noolow laakiin ogo waxaa tahay kii dhimanaya cumrigaagu hadduu dheeraadaba adigoon ogeyn cumrigaagu intuu gaari doono laakiin haddii uu dheeraadaba oo sida adigu aad jeceshahayba arrintu ay kuugu dhacdo waxaad ogaataa kii dhimanaya inaad tahay cumri kastoo dheer dhimashaa ka dambaysa wa axbib man shi'ta fa inaka mufaariqu waxaad doonaysa jeclow dad iyo duunyo laakiin waxaad ogaataa inaad tahay kii ka tegi doona wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi waxaad doonaysid samee bal adiga siday kula tahay yaal laakiin waxaad ogaataa in lagugu abaalmarin doono iyadoo waxba aanay lumin wixii aad samaysay khayr iyo shar faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara hadalkaasi nebi maxamed oo qura kuma socdo bal qof kastoo ummadan ka mida ayaa hadalkaasi uu ku wajahay adigu kalala hadlaaya inaad tahay iska soo qaad oo lagu leeyahy hebelow inta magacaagii la sheegay waad dhimanaysaa ilaahay baa fariinta kuu soo diray jibriil baa sida nebi maxamed buu keenay nebi maxamedna inoo sheegay nebi maxamedna waa inoo sheegay waxaad jecesho o dhan waad ka tegaysaa waxaad samayso o dhan abaalkiisa waad heli doontaa khayr iyo shar xaaladaada miyaana wax badan iska bedelahayn haddii inuu qalbigaaga imaanu ku jiro waana taasi sabab kuugu noqon ahayn inuu qalbigaagu hagaago oo ilaahay uu ku xidhmo subxaana wa tacaala oo uu noqdo mid ku sifaysan muraaqaba xaalatulmuraaqaba ayaad gaadhaysaa inaad noqoto mid mar walba xusuusan inuu ilaahay ka sarreeyo subxaana wa tacaala oo waxa uu sameynayo uu og yahay oo uu arkayo oo ilaahay subxaana wa tacaala wax allaala wuxuu ku dhawaaqo uu maqlayo haddaad xumaanta la keli noqoto ood meel qarsoon la gasho iyo haddaad banaanka ula soo baxdo mar walba naftaada waa inaad u sheegto allah subxaana wa tacaala caalamkan lihi inuu xaaladaada la socdo xaaladaadu ilahay aanay ka qarsooneyn wa hadihi hiya almuraaqaba waana ta taqwada lagu helo alla ka cabsiga iyo hogaansanka amarka ilaahay dadkan macsiyada samaynaya faralada dayacaya ee ma wax ilaahay u diiday samaynaya qaar iimaankooda uu daciifay oo xataa inay xumaantii mu ay muujistaan uu ka celin waayey iyo qaar weli dareenu kusii jiro oo xumaantii la dhuumanaya bannaanka aanu la soo bixi karin dadkaa waxaa xumaanta ku kalifaya waa maxay limaada yartakibuuna almacaasi maxay macsiyada u samaynayaan way ugu hadlayaan ama ficil ahaan ay u samaynayaan sababtu waa algafli can illaah qofkani ilaahay buu moogan yihi in ilaahay xaaladiisa la socdaa buu moogan yihi oo gafladuu kaga jiraa walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala markuu dadka faray inay ilaahay ka baqdaan oo sida uu doonaya ay u noolaadaan ay u toosnaadaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu daba dhigay inay ku sifaysnaadaan bilmuraaqaba ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba inay xusuusnaadaan oo xaaladooda inuu la socdo waa inay ogaadaan وكيلا هيري يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ضلوا إلهي كبغرة سيدا إلهي وذن كدونا يوصع دون ولادا ربي خلافنا maxay taa ku helayaan ina allaha kaana calaykum raqiiba si aad sifada noocaasi u yeelataan aad arrintaasi u gaadhaan ogaada inuu ilaahay raqiibun calaykum haddii qofku uu geerida xusuusan yahay haddii muraaqabat ullahi subxaana wa tacaala qalbigiisa ay ku badato ilahay buu ka xishoonaya xumaan samayn maayo mar kastoo naftiisu xumaan ay ugu yeedhay u qurxiso إلهي بحسوس عليا كسا استحياء من الله حشود إلهي وكحشود يا أوجي أي حمانته وقتقية ولهذا يا قفك مؤمنك عيدنك أما بولسك حمانتك عليا ومراقبة الله سبحانه وتعالى ساسا يرحال الصحابة الله يدور بوليس الله الدنبا حتى كالدنبابة ورسولك عليه الصلاة والسلام ومن كريه الدم بقوبيه ولا ليا هاد بي ما انت غفلت وفر بدنت يا قلوب توقع شيء يا قيرد ولا إلابة وحانا كم انت من الشقاوة قلت هذا أربع من الشقاوة إنه قلبي قاقو قلاله وانا دواني رادين هين خيرنا وكسر ديقة هين إيش هذا من قلشو مالنا إلهي الدراد ديانا دوين من خشية الله بقى إلهي أتكبق يساوي إن أنا مالين نووين وإنها جنود وكدعة طول الأمل إن هذا إسكبين لو ذات قياردي الدنيا ذات كتقيسو وتكون حساب تطيرة تايم إذا الدنيا قوانية أما يعني تاسع عقيدة وكاهانة ولغاتنا لمن السيدة لكن حسابتي هذه ديار قرو كده أنا بالهيئة ومن الشقاوة قول درد أي خسارها أي كمتها إلهي سبحانه وتعالى حالتنا إنه الله صعده مروا البين إن حصوصنا أنا وأرنت حمانته إنك عركت أما أنت وفي رسالتك كان هرمك يصاب حين مو باللدن يا قلب كان آلات كان لقوة حريره على مفاسد آدي آدي حمان آدو فربضان بادتك قار كودا يحن بارسيين وآلت مربو وسيد الله استعمال لكن داد فربضان خسارة يسو كرديين إلهي باني كفو جيين سبحانه وتعالى على كيسار اليرت قار كود وكود دوبانيا وحيابو أفلام أما صور خليعة آدي آدو قاون وآدو فالحن وقفكو مركو ياغو qalbigii aanu lahayn qofka muuminka hagaajintiisuu ku dadaalaa qalbigiisu inuu xanuunsado sabab u noqonaya oo shahwa ay gasho markaa xumaan u dhaqaaqo iyada uu ka fikiro oo asbaabteeda uu ku dadaalo muxuu kororsaday qofkaas qalbigiisi inuu toogto xabad uu ku dhufto xalaalo wax kaloo usoo kordhay ma jiro manfaca dunyana uma soo kordhin aakhiro sahay uu u horumarsaday oo arrintana usoo kordhisayna ma jirto waxay arrintaas u soo kordhinaysaa hadduu markii hore cibaadaysan jiray cibaadada inuu joojiyo ka tago se marba mara ka dambaysta cibaadadu ay usii daciifayso waayo dee qalbigii xubnaha dhaqaajin lahaa ayaa arrinta noocan ay dilaysaa ay madoobeynaysaa oo nuurka iyo iftiinka ay ka qaadaysaa in xumaan iyo macaasi uu ku dhiirado ayaa arrintaasi ay usoo kordhinaysaa waxay arrintaasi saas oo kale sabab ugu noqonaysaa way usoo kordhinaysaa ilaahay maxabadiisu qalbigiisa inay ku yaraato وحي الله سبحانه وتعالى وكم ممنوعي وجعلاده محبته ما يسترنا قفك إلهي وهي سبحانه وتعالى يتعين ومعاصي حمان تجعل يا هنا قلبكم أكل بكرام من هضاد معصية يا حمان تعالاتي أقو تعيل كد إلهي وهي سوي قيب مقنطعه ماشي سينا واحد قلي محبته المعصية وهي وإن إلهي كبغداد اللي يرتينه oo ilaahay la horgeenayo waxaa la weydiin doonaa ay xusuusnaadaan waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqdaan oo qalbigooda ay u turaan oo naftooda ay u turaan waa inay ilaahay ka xishoodaan subxaana wa tacaala aabbahaba ku hor daawan kartaa waxaas oo kale ama hooyada ama macalinkaaga iyo cidda aad qadarinayso soo lagama qariyo waxyaabahaasoo dhalinyartu kama qariyaan ilaahay miyaad ilowday subxaana wa tacaala keebaa u mudan in laga xishoodo oo xumaanta noocaasi ah aan loo quudin allah subxaana wa tacaala allahu xaqu an yustaxyaa minhu ilahay baa u mudan in laga xishoodo ilaahayna subxaana wa tacaala marnaba kama qarsoomi kartid dadka iimaankoodu daciifka yahay ama munaafiqiinta ah ayaa waxa ay is yidhaahdaan dhuunta ilaahay subxaana wa tacaala ayaad ka qarsoomi kartaane ilaahay waa ka yidhi yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yarda min alqowl dadkay ka dhuumanayaan oo xumaantay la dhuumanayaan waad qarsanaysaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kama xishoonayaan ilaahay waa macooda waa la jira waa ogya waa arkaya waa maqlaya waa la socdaa xaaladooda markay samaynayaan markay qorshaynayaan ee daberayaan wax ilaahay subxaana wa tacaala raalli aanu ka ahayn ilaahay subxaana wa tacaala dhalinyarteennu ha ka baqdaan oo ha ka xishoodaan oo waxaasoo kale ha iska ilaaliyaan waxaa la mid ah qofku marka uu telefoonka cid kula hadlayo amaba se uu dirayo risaala message waxaynu u naqaan waxaa laga yaabaa inuu dadka uu ka qariyo ama meel qorsoon uu la galo ama gaari dhexda ama banaan uula baxo oo dabeetana siduu doonayo u hadlo maadaama qofkii uu la hadlayana marka aanu u muuqan oo wejigiisu uu ka qarsoon yahay xaaladdaa wuxuu ilowsan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sarreeyo oo arkayo uu maqlayo waxaan u samaynayo waxaan leeyahay dhalinyaro waxaad ku jirtaan waktiga ama cumriga qaybtii u wanaagsaneed ee u qiimaha badnayd ee khayrkiiyo waxaa manfac idiin leh inaad kaga faa'idaystaan suurtagalka idinahay noqda dhalinyaro ku barbaara cibaadada waa ka rasuulkeenu ku daray qofka dhalinyarta cibaadada ku barbaara toddobada loo hadhanayo har miyaana doonayn qoraxda qiyaamo inay ku gubtaa doonaysa maalinta aadka u kula u dhibka badan haddaad har doonaysa hoos qabow oo kulaylka qoraxda maalintaa la soo dhaweeyo dhibkeeda aad kaga badbaado intaad yar tahay cibaadayso oo naftaada cibaadada ku barbaari iyo jacaylka ilaah iyo weyneynta ilaah iyo hoggaansanka amarka ilahi subxana wa tacaala ilahay baa subxana wa tacaala ku harayn doona ixfad illaha fi sigarik intaad yar tahay dhalinyar tahay ilaahay xifdi xuduudiisa iyo sharcigiisa iyo axkaamtiisa waxa ilaahay uu kuu diray wadeecada karow ilaahay baa ku ilaalin doona marka aada weynaato aljazaau min jinsi alcamal si aad u dhaqanto buu ilaahay ku abaalmarinaya nin odayo weyn oo boqol sannadood dhaafay ayaa booday oo sida dhalinyartoo kale u booday markaasaa la yidhi nin weyn baa tahay maxaad iska kalifaysaad saan ugu boodaysa markaasaa wuxuu yihi haadihi jawaarixun xafidnaaha min almacaasi fi الصiqar faxafidaha allahu calayna fi اlkibar waa jawaarix iyo xubno kuwani isagaisa sheegaya xubnihiisu sheegaya jidhkiisu ka kooban yihi markaan yaraabaan macsiyada ka ilaaliyay buuli oon daacada iyo hoggaansanka ilaahay ku barbaariyay ilaahay baa markaan weynaaday ilaaliyey anoo boqol jir oo anigaa sida shan iyo toban jirka u boodaya aljazaau min jinsi alcamal waxaa kaloo la arkay nin odayo weyn oo daweersanaya takafafu nnaas isagoo daciifay oo tukubaya markaasaa xaaladiisii markii taariikhdiisa dib loo raacay waxaa la ogaaday markuu dhalinyarta ahaa inuu ilaahay caasiyi jiray maantaad xoog leedahay maanta ayaa maskaxdaada iyo caqligaagu buuran yahay maanta ayaad nashaad iyo firfircooni iyo dardar nololeed aada leedahay haddaad maanta ilaahay aqoonsan weyda subxaana wa tacaala ood ilaahay iska ilowdo marka aad daciiftee awoodi kuu run sheegto markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala uu kuday ku dayici doonaa miyaanu inagu odhan rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam tacaraf ila allahi fi اraha yacrifka fi shidda markaad wanaagsan tahay ee barwaaqaysan tahay ilaahay subxaana wa tacaala aqoonso ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku aqoonsan doonaa adigana xaaladda marka ay kugu adkaato aljazaau min jinsi alcamal in tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum ilaahay haddaad u gargaarta ilahayna subxana wa tacala waa kuu gargaaraya gargaar kalena ilaahay kaama doonayo ciidan la-aan iyo awood la-aan iyo hub la-aani ma haysee waa inaad ilaahay diintiisa aad ku toosnaato istaqim calaa diin illah wa calaa sharci illaahi subxaana wa tacaala dhalinyaro ilaahay diintiisa barta waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu weyneeyey weyneeye wax ilaahay uu weyneeyey ha yaraynina wax ilaahay uu yareeyeyna ha weynina in allaha subxaana wa tacaala xaqara dunya ilahay adduunyada waa xaqiro waa yareeyey jacalahaa sagiira xaqiira daniya zaa'ila faaniya ilahay subxaana wa tacaala hada diin tacalumuhu walcamalu bihi ku dhaqankiisa iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku toosnaantiisa ayuu ilahay subxana wa tacaala u weynayey ha ka qadina dhaxalkii ambiyada khasaare miyaanay ahayn wixii nebiyada laga dhaxlay iyadoo la qaybsanaya adigu inaad ka qaddo oo dhaxallada kale ay kaala weynaadaan dhaxalka adduunya la kala dhaxlaya haddii dhaxalkii nebiga laga dhaxlay oo kaala weynaado ka hor ood iskaba iloodaba xaggiisaba aanad soo egin abu hureyra radia allahu canhu ayaa wuxuu soo maray dad suuqa fadhiya markaasa wuxu uhi ayuha nnaas antum hauna jaalisuun wa miiraahu nabiyikum calayhi salaatu wasalaam yuqsamu fi lmasjid dadow halkan aad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinaya masaajidka waad ka qatantiin dadka qaarkood markiiba adduunya kusoo degdegtay xusuustooda waxay tidhahan male adduunye nebigu uu ka tegay dhulal iyo baloodho iyo ayaa male masaajidka lagu qaybinaya waana da waktigii saxaabadoo dhimashadii rasuulku waaba waaba dhoweydba oo dadkii dee rasuulka soo gaadhaan noolaaba masaajidkii bay tageen cilmi unbaa lagu hayaa abu hureyre ku abu hureyre maxaad noo soo khalad waxba laguma qaybinaye masaajidkii tagna waxba laguma qaybinaye markaasa abu hureyre wuxu uhi hada miiraahu nabiyikum dhaxalkii nebigiina waa kaa maxaa laga dhaxlay ambiyada adduunye ambiyada lagama dhexli jirin xataa waxa ay ka dhintaan sadaqad baa loo bixin jiray naxnu macaashir alambiya laa nuuraf ma taraknaahu sadaqa ayuu uhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxaa laga dhaxlay cilmi alambiya lam yuwariuu dirhama walaa dinaara wainamaa warauu cilma dhaxalka ay ka tegeen lacag maaha dirham iyo danaaniin dolar dahab dhul guryo kamay tegin dhaxalka ay ka tegeen waa cilmi markaa kaaha ka qadina adoo jaamacadaada dhiganaya adoo iskuulkaaga dhiganaya madarasadaada dhiganaya haddana cilmiga xalaqaadka lagu hayo ha ka qadin weligaa waxyaabaa toosnaantaada ka qayb qaadanaya taasi ka mid ah xataa maslaxadaada adduunya inaad garato cize iyo sharafna kuu yeelaya weliba waktigan iminka inagu soo fool leh marka fasaxyada la galo waa waktu dawraad waa waktiga la qabto dawr dawraadka ama waxa weeyaan duruusta kooban ee wakti kooban masaajida waxa weeyaan lagu bixiyo oo saacado kooban qofku uu kaga faa'iidaysan karo gelin dambe gelin hore habeenkii waktigaaga ilaaha kaga bakaynin ayuha ashaab lmuslim inanka muslimka dhalinyartaayow waktigaaga ilaaha kaga bakaynin waktigaaga oo dhan adduunyaha ku bixin waktigaaga wax ka mida ilaahay subxaana wa tacaala u hur diintiisa inaad barato inaad u nusrayso aada u gargaarto ilaahay diintiisa dadka kale wanaagga aad farto mas-uuliyad baa idin saaran hamoodina waxa waya wadaad wax wacdiyaa muxaadaro jeediyown diintan mas-uuliyaddeedu inay saaran tahay soo muslima tiid adigu waxaa lagaa rabaa wanaag kastood garanaysa cidda ka tagta inaad farto xumaan kastood aragtana cidda samaynaysa inaad ka reebto arrintan aad ku ixtisaabto oo ajar aad ku doonto oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ugu dhawaato oo mas-uuliyadku saaran weeye diintan barashadeeda gaadhsiin dadka aad gaadhsiinayso ku dhaqanka aad ku dhaqmayso taas ayaan inu sharaftii iyo cizadii saxaabadu adduunyadan ay ku heleen inaguna aynu ku heli karnaa oo aynu ku gaari karnaa waxaa loo baahaya dhalinyartu in ay yeeshaan akhlaaqdii wanaagsanayd ee islaamka waxaa maanta in fara badan oo dhalinyarteena ka mida ay samaynayaan qaar waxa weeyaan daroogo isticmaalaya qaar eh, tuug noqday shuftaha dadka boobaya tooriye midiyasita waxa weeyaan hablaha kufsi kula kacaaya oo in fara badan arrin soo noqnoqonaysaa hadi waa akhlaaq dariic akhlaaq iyo dhaqan aada u liita weeyaan taas way tahay dhalinyarteena gaar ahaan dadka wax baranaya ee nadiifta inay ka tarafucaan ay iska ilaaliyaan kuwa dhaqanka noocaasi ilana waa inaanay la saaxiibin waayo saaxiibku saaxiibkii wuu jiitaa waa inaad aada uga uga fiirsata cidda aada la saaxiibayso isagaad la diin iyo la dhaqan noqonaysa siduu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalic adigaa la rabaa kuwaas inaad u badbaadin lahayd dad kale aad uga badbaadin lahayd inaad ku dadaasho oo iyaga waxa weeyaan aada usoo jiidi lahayd ee wanaagga aada u fari lahayd xumaanta ay ku jiraanna aada uga reebi lahayd qofka dhalinyarta waxaa ku beeran waxa weeyaan dareen shahwadeed baa ku beeran oo sabab ugu noqda dhalinyaro fara badani meel xun inay ka dhacaan oo xumaan ay sameeyaan oo had iyo jeer aale waxaad arkaysaa gaar ahaan habeenkii inama iyo habla gidaaradaa fadhiya waa dhaqan xumo waa akhlaaqa wanaagsanayn waxaa la leetaa markaad inan meel kula gooni noqoto ama gidaar la fadhiiso ama meel la istaag ama guri la gal shaydaankaad albaabadii u furto rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inaan ama nin iyo gabadh meel hadday ku gooni noqdaan ka saddexeeya inuu yahay shaydaan shaydaanna wuxuu ka shaqaynayo waynu garanaynaa ma wanaag baa ma sharaf baa inaad inan walaashaay oo kale ah inantiinii oo kale ah inaad gidaar waxa weeyaan aad la fadhiisato wallaahi dhalinyarta qaarkood halka ay fadhiistaan gidaarada ay fadhiistaan waxaan filayaa hadday maalintii waxa yaalla ay arki lahaayeen naftooda umay quudheen laakiin shaydaanka ku riixaya halkaa inay fadhiistaan wax allaala waxay ka faa'iidayaan ma jirto haddii waxa weeyaan uu guur suurtagal kuu yahay ad awooddiisa leedahay tasawaj guurso rasuulkeenu wuxu uhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum albaata falyatasawaj dhalinyaroy ka awooda guur hawshii ee kasoo bixi karaa ha guursado haddii kalena dawada sharcigaa qaado ee xumaanta naftaada aad kaga celin karto waman lam yastatic facalayhi bisawm soon cibaado naftaada ku mashquuli si aanay xumaanta aanay kuugu mashquulin soomku waa uu ku quwad jabinaya xumaantuu kaa celinaya soomku cibaadada kalena waa sidaas oo kale naftaada haddaad cibaado ku mashquulin weydo meesha khayrka lagu hayo aad tegi weydo oo dadka ahlulkhayrka ee khayr iyo wanaagun haya aada ka ag dhowaan weydo xumaan bay kugu mashquulinaysaa nafsuka in lam tushqilha bilkhayr shaqaladka bishar waa foolxuma arrinta noocaasi waxaa ka dhacana waxyaaba fara badan oo ka dhaca magaaladeennana taasaa sabab u ah macnaa sida islaamku uu jideeyey gabadha ajanabiga ka ah ee maxram aanad ahayn saad ula dhaqmayso ee islaamku uu jideeyey ula dhaqan ha gacan qaadin ha musaafaxayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi in midkiin madaxa maduc lagaga mudo ayaa u dhaanta inay gacantiisu taabato gabadh aan xalaal u ahayn maxram aanu ahayn gacanteeda arrin fudud ma aha meel ha kula gooni noqonin iska ilaali dumarka iyo hablaha inaad la kaftanto ilaahay subxaana wa tacaala dumarka wuxuu ku uhi falaa takhdacna bilqowl hadalka dabacsan ee ragga qalbigooda soo jeedinaya ee leexinaya waxa weeyaan eh, dumarow iska ilaaliya marka adiga laftaaduna hadalka noocaas iyo dumarka ka ilaali iyagu inay kugula hadlaana raalli ha ka noqonin macnaa sharaftaada iyo wanaaggaaga iyo diintaaduna ku ilaashantaa sidaasi ayaa ay ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa in khayrkii wanaagga uu ina waafajiyo uu inaga dhigo dhalinyar ku barbaarta cibaadada iyo khayrkii wanaagga uu inagu daro kuwa loo haraynayo maalinta qoraxdu ay aada u kulushay ay dhowdahay ee har ilaahay subxaana wa tacaala cid uu u yeelo mooyaane har kale aanu jirin oo hararkan maanta mid waliba qof waliba iska hoosgelaya mid xun iyo mid wanaagsan aanay jirin oo cid ilaahay u hadhaya uun har waxa weeyaan ay helayso waxaan ku gabagabaynaya walaalayaa maalmo kooban baa adduunyadan aynu joognaay aynu ka sahay qaadano oo wax ina anfaca maalin aan calaacal iyo catow aan waxba talahayn dib iyo celiya aan soo shaqaysayna aan laynaga yeelahayn fursaddan aynu taa uga faa'iidaysano inaynu taa u sahay qaadano aynu diinteenna ku ictizaazno oo aynu noqonno macnaa dadkan muslimiinta sidan u kala baxbaxaye laleeyahay kana waa muslim diinta ku dhaqma kana waa muslimaan ku dhaqmin macnaa waa wax ay jahliga iyo iimaanka daciifa iyo qalbiga qalale iyo kaflada iyo geerida la iloobay wax ka dhasha weeyaan muslimiintu dhammaantoodba waxay ahaayeen kuwa mustaqiimiin oo ilaahay diintiisa ku toosan cahdigaa inaynu soo celinno oo qof waloo inaga inaga madiba naftiisa uu ka bilaabo waa waajib nasaaro weeye oo ilaahay diintiisa aynu ugu gargaarno inaynu horta inagu aynu toosnaano oo qof walowba bal diinta wax kaleba ha u qabane waxa kalea diinta ugu tala gashay bal ha kuu dambeeyaane bal horta waxaad diinta ugu gargaartaa adigu inaad toosnaato oo diinta ilaahay aanad meel kaga dhicine sidaa ay tahay aad u raacdo ilahayna subxana wa tacala tahayna garansiiyo جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنا دين دعيني أسف عن كلمة وعدي قاعد أقول جيستين وحنا الإله سبحانه وتعالى نفطي لي نفيه نبوي دينيا إن الله سبحانه وتعالى ونقام فعل ومن إيمان إنه ككر الصنع وحالته إنه وحكبة دشو قفك إن قبل ذا حمام كتير إنه التوبات كان الصواب يقول نقطة وإلهي وصل نقطة قفك واتبات كان قابلين ينو نقطة من كردية وكيف فرلنا كي قابل جري فرل كي وسميه كي سنياشيسو أي رايين أو زيادية يسوى صحيح قادرية إن التاسع من نقول نقطان إلهي سبحانه وتعالى إنه الدينية وقلبي قلنا إنه ليس إلهي سبحانه وتعالى عندي فرقا iyo muxaadarada soo qaban qaabiysana ilaahay ka ajar siiyo oo miisaadka xasanaadka ilaahay subxaana watacaala u saaro iskuulkiina salaama maamulkiina iyo macalimiintiina iyo ardaydiinaba jazaakum allahu khayra wabaaraka allahu fiikum waa khayr iyo wanaag aada horseedeen oo aada hormood ugu tihiin waxa weeyaan iskuullada magaalada ka jira oo in muxaadaro loo qabto ardayda wanaaggaasna inaad halka aad kasii wadaan ood weliba aad sii ziyaadisaan weliba ardaydoo dhami ay ku dadaalaan inay yimaadaan oo ay kasoo qayb galaan oo intiina timi fariinta aad sii gudbisaan أيها وحويان إن شاء الله تعالى إلهي نكرر شيئا والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد